تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa horumarka dhaqaale ee ay ku tallaabsatay magaalada tiyeglow isbeddelka muuqaaladeeda cusub boqolaal dhismooyin ganacsi dhagax ah oo la hirgeliyey iyo sababta isbeddelkan arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waa mid ka mid ah degmooyinka ugu faca iyo magaca weyn bakool sidaa oo ay tahayna isma lahayn magaceeda iyo muuqeeda oo waxay ahayd magaalo dhismaheedu qadiimi yahay istaraatiiji ahaan waa degmo isku xirta wilaayaadka baay hiiraan shabeellada hoose iyo bakool intiisii kale inkastoo ay degmo ahayd tan iyo toddobaatameyadii qarnigii tegay ee labaatanaad haddana marka la barbar dhigo kuwa ay la eyniga ahayd waxay u muuqatay mid dib dhacday suuqa oo ah halka ugu horreysa ee laga eego bilicda iyo muuqaalka magaalooyinka ayaa ahaa mid ku yaalla meel tog ah weliba biyo-fariisad ah xilli roobaadyada ganacsatadu waxay la kulmi jireen dhibaatooyin ay ka mid tahay in biyahaba ay u soo galaan goobahooda ganacsiga macaamiisha ayaa biyaha dartooda dhici jirtay inaysan soo booqan suuqa taana ay yarayso wax iibsiga sidoo kale ganacsatada yaryar ee waratada ah ayaa iyaguna waxay la kulmi jireen in goobahooda ay biyaha fadhiistaan taana ay baajiso ganacsigooda laakiin wakhti hadda laga joogo saddex sano ayuu maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool waxa uu go'aansaday inuu wax ka beddelo qaabdhismeedka magaalada si bilicdu ay u qurxoonaato loona helo suuq afarta xilli ee sannadkaba laga ganacsan karo waxaana markii ugu horraysay baa la buddhigay suuq cusub oo laga dooxay dhul sare boqolaal dukaamo ah iyo goobo ganacsi ayaa la qotomiyey subermarketyo iyo suuqyo gaar ah ayaa la dhisay dhammaan xarumaha ganacsiga ayaa laga dhigay dhagax kadibna mutuleel ayaa lagu xardhay wadooyin waasic ah ayaa la bixiyey si gaadiidka xamuulka ah ee ganacsatada u raran ay isku dhaafaan waxaa kaloo la hirgeliyey xadiiqo ama beer nasasho oo laga dhisay bartamaha magaalada waxaa soo baxday magaalo aad u quruxsan oo tusaalaheeda aan laga helin wilaayaadka islaamiga ah tiyeglow maanta waa magaalada ugu quruxsan xagga suuqyada marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga ah dadka magaaladan ayaa aad u ammaanaya wilaayadooda islaamiga ah oo isbeddelkan u horseeday dhismayaasha kadib waxaa isbeddelay ganacsiga magaalada ganacsatada ayaa maalgelin cusub bilaabay waxaana markii ugu horreysay tiyeglow laga furay suuqyo jumlo ah oo aan horay uga furnayn magaaladaasi kuwa oo looga soo dukaamaysi tago gudaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale tiyeglow waxaa laga dhisay suuq u gaar ah dharka oo bartamaha magaalada laga hirgeliyey kaasi oo ay ka ganacsadaan ganacsatada dharka jumlo iyo tafaariikhba waxaa kaloo halkaasi ku ganacsada bacadlayaasha tiyeglow dhaqaalaheedu boqolkiiba lixdan waxa uu ka yimaadaa xoolaha oo dhaqashadoodu ay caan ku tahay wax soo saarka beeraha ayaa kaalinta labaad ah beeraha waxaa sidoo kale shaqo abuur ka helay dhalinyaro badan oo u shaqo taga beeraha gaar ahaan kuwa khudaarta oo magaaladan iyo deegaanada hoos yimaadaba ay caan ku yihiin malabka ayaa isna ka mid ah lafdhabarta dhaqaale ee tiyeglow waana waxa ugu horreeya ee ay caan ku tahay magaaladani malabku waxa uu leeyahay suuq u gaar ah oo isaga keligii lagu iibiyo halkaasi oo ay fadhiistaan dumarka gedisleyda ah ee iibsada malabka malabka ay soo saarto tiyeglow waxaa loo iibgeeyaa gobollada kala duwan ee dalka oo caasimaddu ugu horreyso qaar ka mid ah ganacsatada magaaladan ayaan ka wareysanay kobaca iyo horumarka dhaqaale ee laga dareemayo tiyeglow sida uu yahay dhaqdhaqaaqeeda ganacsi iyo waxa ay soo kordhiyeen dhismooyinka cusub ee laga hirgeliyey magaaladooda waan dhownahay aad iyo aadna waa umahadsantihiin waana salaamantihiin maila raayi wayba roogneah degmadan tiyeglow waybaan ku hadal faday haddii ilaahay ar horumarka ama dhaqaalaha ee mayla raayi degmadu alxamdulilah boqolkiiba boqol kobaca dhaqaale oo eed iyo eedda boqolkiiba boqolrag hore mise boqolkiiba saqaalun iyo dareemahayna taasna maybaa kama hadsan ilaahay subxaana watacaala kama hadsan uma mayla raayi amniga iyo horumarka walaayooyinka dhammaan ku jara iyo unuuna la qabno khaas ahaan unuuna maybaa gobnee horumar gaar aho oo degmadun gaar leeta sida isiinba arga kortaan horumarka waybaa ku dareema kore lankastaba magaaladun kooy markii uu safeeriyey balacda magaaladan dhisanta iyo mayla raayi dhaqaalaha ku muuqda ilankii horeeyin araga jaray markiisu araga isbarbardhig markii ka suubi mayba ogaado kore qof kastaba mayba daliil inagadeyihiin aragtidiis oo hindhoog argaw taasi marka mayba shakama ka jaro in ilan kastaba dareemo kor mase kusheekoyi kor isoo qofban waraysan markiisu araga inii horumar ku jara unuuna caddeeyaan maadaama uun ina dadka ka nool ka ganacsadaaw joogdo rooga mayba caddeeyaane magaaladun tane horumar weyn oo ganacsi ee la taabado kor qashqashaad iyo dhibaato iyo bromblem ka saraysanan ka saraysan nabad iyo amni iyo raaxa taasa marka haka dhawaadasan waana kama hadsantiin isbedelada ugu weyn ee hadda muuqda dhanka kobca maxaa ka mid ah mayba kumad awalan horta dhismaha iyo balaacda magaalada ilaan dhismadu mayba kumadtaa mayba daliilantaa macnaha kobca dhaqaalada ini magaalada lacagtaal mayba dhismadu mayba laka dhisay lacag halkii muse dukaan waylakuyaabay laxa kun todoba kun siyid kun lacag ee ka batay xadbasii tukaamada shalwiinyin marka tukaankun tukaamada adargaas haddana qaar markii adafiirida qaar jimlowa qaar tafaaruqu awal hore magaaladu ma lahaada jarna jimlo fara badan ma lahaada jarna waa maama lahaynaba markii hadda la feeriy sida sanooyin kun dambe oo nkayaraan hadda afar sana iyo mase shan sana meelo laku rooga markii laku reebay jimlo xataa ma lahayn dharka jimladiis malku halaana baqaashka jimlishii malku halaana raashinka xataa way argaasay baawar yar yaroo neeca ee beledweynihi walku sheeni jareen hadda asbuuc weyba hagalaanse nkayaraan todoba ina tare siyad ina tare iyo baawaro kale linka daraan mootooyinka dheerin taas marka maybaa daliilnga tahay oo mase mowjyaas ah inay magaaladun kobac ka talaabsatay way argaas ahan dadku magaalada roog hadhow hortii weel asbuuc amase bel hal ina tare oo laha karaysaday oo xataa milkiilo oo inta linka lahayna miilkale laha kuraysaday yaa la argaa laakiin hadda todoba ina tare siina tare oo la keliyey magaaladan oo dadla kasaaw caam eleyin oo asbuuc kastaba halama dhiyaayan lama jeer sida jeer kooyaan roog intaasna raashin show may buuha magaaladun waa kashal dareer dharka saas oo kale may la raaye saasa linsheene marka magaaladun wayba kahirina tuulooyin oo maana ana dhowaa kahirin marka dee kolley horumarka magaalada iyo moralka magaalada ku jara saasu xarumaha goobaha ganacsiga ee hadda magaalada lagu soo kordhiyey iyo cadadkooda bal ka waran cadad horta ma la xisaabo karo guryaha oo dhagaxaga eh oo saf oo lenglin dhasiyo injineer khabrad leh oo meel dheer lagu sheenay cabari boqolaal guru boqolaalkaas guri weliba weyba la dhasay keliya markii hadda lagu roog lama sani ibar mase lama sani la dhasay oo magarkii magaaladun dib u habeyn la kasuubay weyba nas mayl araay ama hoolasay meel gacan weyn ku jiyeysiday maamulka degmada iyo maamulka gobolka oo hadda wakhtigaas ka cusubay oo iyo macnaha hoolasa kordhiyen waxyaabaha laka kordhiyey weyba kumada oo hadda geeka magaaladan laga xasuusado kor moolka ganacsiga lankasaaw hoolka balacsaama lankasaaw hoolkaas weybaa leeyaahan ankiyaraan afartan guri ka yaalla sida wadda oo macnaha hoolkaas leey galaaso bare iyo urs iyo koonfur i waaga werleyi weyba laka gaday oo khaasan ayaahan dharka jimle iyo tafaaraha khaasan ay aan hadda maaba kajara laakiin dad marnaha kajari haddana reg oo kheyrka ee walaalaha ka shaqaysadahay waa hoolka hadda geega lankasta oo magaalooyinku oo hadda walaayil degan ay tahay mise magaalooyin kale oo soomaalida dalayin oo sida baydhowsa in biilo kale lahaadan makajaar hool nooca ma aragno miilkayaalo magaaladan waa khaas leeta waxyaabaha magaalada khaaska eta oo horumarshe lankastaba horumar kasta horumarku waa ku horumarsan arko warkumad eta marka may kale baa kayaale beeryana lankasaaw beeryaroo raaxo ah oo maamulka ku hergeliya kayaala beertasey way kanasadee wayba kayaale sentralka magaalada magaaladana balaacdee muujiyaasa may la raaye may kaleba muujiyaasa maamulka iyo nidaamka horumarka ku diirina muujiyaasa mayba kale kayaale goobo ganacsi walshal saari qeyb ganacsi guuda leensaari qeybna mayba leensaare shadaal shadaalka awal hore mayba lakagada jaray kalabarka magaalada mise qof kasta meeli maharida milkiin lahaa kagada jaray way kubi mayba liinkubiyayihiin macnaha dhibaatooyin oo adduunka ilan internet jar idaacada jarta balaayo magaalo hebel ahaan ku dhii shadaala gubadi walaal markii la guri broboleemkaas la aray kadib maamulka yaa mayba go'aansaday macnaha inii dhibkaasi liinku hortaga ini meel goona ee la jeeya shadaalkaas geesa la jeeya oo magaalada geesi ah yoona aan dhabaana miilo fayl kaalamo faylo qurux badan a dhisadeen yoona may laraay waxay qaabkii hor oo linganacsi ku bedelen la suubiy taasayna mayba yaana muujiyaasehan horumarka oo yaana ganacsiga iyo weliba iskaashiga oo ku jara yaa kuma deeta taas waa ilaahay mahadiis suuqii hore oo kale iyo suuqan haddii la isbarbar dhigo bal ka waran ee farqiga u dhexeeya suuqii hore iyo kan walahi horta suuga hore weylinkasaahay suuga hoose magaalada lama qaybood ahayd lankasta oon kasaana magaalada meyle an weyn qaybtas hoose jartay ma aragaan mayka arajarayd yeeglu kuuna hadheegnay jubbooyinka kuhayna aaway may la raay inta la qaaday wadadun wala mare wali hoose jartay la raay markiiseedoon magaalo wiingaha ka aragaay oo laakiin dhismadii dhismadii qadiimiga haytay jiridaha ayaa ka aragaay inkastoo magaaladu meelo an wiinayd xaafadiyeena an wiinayd suuqsheena an wiinay ganacsisheena an wiinay warkii hore marka wayba walku gudubi maadaama meelasay markii roobkooy bohola dhata maraasi oo wiin oo biyimareen ah oo liinku gudubi korna langaasa tabar doron xataa aan ku gudubi korno ganacsigana maku gudubaana dadka kale caadiga sida balaanto oo kale maku gudubaana xataa dadkii oo meelan hoyda xataa dhaba jartay laakiin aan hadda naftarkay shan sanna afar sana iyo saddex sanna taqriiban saddex sanio laku rooganti inta lahaan gudubi maaba aragnayb hadda magaaladaas maku warramaabo sababtoo ee hordhaangmaynka maha jaray tukaankii meela jaray hadda laakiin inta lahabii magaaladii oo dhon mamabaseedaba saddex meelood markii langibi magaalada saddex meelood markii langibi laba meelood ibar hadda intaha degdi kas yaraa meelo kahersan yoona inta guryaalo ka leeyin xaafado ka leeyin hadeed shacabkii baaska hiran dadkiiba dad kooleyska iyana meeliya magaala lahaku guuray lahaku bedeladiya horta yaa ini atan malaya waa walhaku bedeladiiba unuba sahan ku guurin intuunta dhan meelaha ku kooyan te dhismaha hore horta dhismo laka magacaabo ma jarna magaaladu magaalo ahaanga magacsheewa yaalay iyo magaalo oo la kastaayo caam ahoo dad la kasaaw deganyin ahayd oo magaalo tiyeeglow la araaw degmo ahaangna degmo wiino oo dee kolley magaalooyinka waaweynga kuma tahayti magac ahaangna saasa ku hayti laakiin dhismadaay walaaqo yar magaalooyinka kale markii layn fiiri boqolkiiba eed aan ku liidid hadda laakiin geega magaalo ma jarto aan horta intii aan argay ma jarto magaalo oo noocaan lamadhe dhismada iyo qaabka dhismeedshe iyo balacda magaalada liindhisi iyo may la raaye muddada laku dhisi ganacsiga hadda ku jara horumarada hadda oo mayla raay haddaan ibankiinku sheegay sida hoolshe iyo nidaamsha iyo dhismadii oo qaabka liin dhisay waana liin qiimay markii aada fiirida magaalo lama dhemaaba jartoo jartoona aan hadda aragi masalinku warma aragina maaba marka noo sifay bal qaabkaas dhismaha qaabku u dhisan yahay bal ninkan tiyeglow imaan adoo u sharxaayo wallaahi horta magaaladun wayba aan dhisantaa bara iyo orsiyan dhisanta yaa wadooyin shan dheeri bari iyo galbeed aan dhisanta waddo dheeroo la kasaay waddadii xudur la araaw iyo maraas magaalada kalabarka maraas oo injeeda dhinagun baladuynainjeeda marka magaalada kalabarshee maraas waybaa lainqiimaya injineerka waybaa kaweelayihin ilaa ankiraan kow lama sedi afar afar qeybood oo afar qeybood oo lixlix gura niiska hirin iyo horta liinsuubi meylaraay afartaas gura afartaas leen marka leenko bakhaarara linku targali oo mantumila miitarseyga bakhaarar weyno oo macnaha raashinka inta badan laga gade leemanka kale oo dhabarkaskahayan laxaguru lituguri dhabarkaskahayan haanowayba anjeedana waagu afshokajeedan haanano koofar afsho anjeedan laxaguri kadib mayba maraase wada yaro oo maylaraah hadan inta leenkagudabaaw liguri bilaawas afshoona waagu anjeeda afshoona ma anjeeda koofar marka guryaalkaas haddii cadad ahaan haddii laha kooba taqriiban cadadka maylaraay magaaladun dhismadii haddii laha khulaasay mayba deereen afar boqol inka yaraan mayba afarta boqol miilo ka dhammaadeen kayaale qeybta shidaalka haddaha ku harmaane mayba kayaale kawaan weynoo laku hergeli oo macnaha degmada ku hergeliidya maylaraay miilo kayaala iyo musallihii oo laka tukda ayaa miilo kayaala ta magaalada walaalka yaalan hadduu ku harmaay horumarshaana laha horta dhagaxwo dhagax markiyey haddana dhagaxa afar miitar ama saddex miitar ee guryaalka miilanka dheer la dhasi jari guryaalku haddana miilanka gaawamayn malay afar miitar ibar aniyeyin afar miitar ibar haddana markii in gebi ahaan guriga intiiba gurugkay afka markii lagu reebo mutuleela marsan gudaa marsanyi kor marsanyi jiingad oo kor saaran id hoos oo shamiinda markii laku reeb walaha ku yiri mutuleelo marka mutuleelkasa gebi ahaanba magaaladu gurigii gabay eena mutuleela qabin ay kii la dhammaystirin mutuleela laga dhammaystiray marka carwooyin showmayba argaase qaabka liinsamey waa farsamo oo hadda cusub oo hadda magaalooyinkana haddana ku cusub la intana ku cusub wal hadda magaalooyinka lahaku guuriya xataa maah magaalooyinkana ku cusub yihin ununay cusub yihin dhismada saas oo kale iyo foolmarshe magaalooyinkana ku cusub yihin ununay cusub yihin jididka dukaamil dhahamarsi wadadanka weyn oo hadtaan hadda sheegay oo hudur kukoyti oo anjeeda beledweyne wadadanka weyn waa inka yaraan labaatan shan miitar seyku ama soddon miitar baba la arkor haan kale magaalada maraaw ada inka yaraan tuman miitar tuman miitar siyad miitar sagaal miitar meelosiya yoonaan dhexaya jiiraayka yaryar oo guryaalka laga shaljar yoon lama miitar ibar saddex miitar ama wado saddex lugaadle ama gaari dameera ku baxe aadanow bal waxaad nooga warantaa marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaaladan oo kale bal taas nooga waran walahi horta dhaqdhaqaaga magaaladaas haddaba anakiin ku waramaayo waramow kale dheeri aminbah laakiin dhaqdhaqaagshe dhaqdhaqaagshe haddii aana ku warama magaaladun walnaha galaan walna ku bahayan walaha galaw badeeca yaa in badan qudaaryaaba iska filanba meel haddii weyno qudaarta baradhada markii lagu reeba qudaar hadda linsheeno male basalaha tayaa la kataaba khudradda kale baybu waaha tuulooyinka ka xeeraran oo ilaa ilaa kilomitr tumisade kilomitr ama magaalada gudaashaba ah intaasii maybaa lagu sheenay qudaar magaaladun waa la sheenay magaalada qaadaas iska falanta maybaa may kale sii dhoofiyaase liinta hadda beledweyne oo kale inta lagu qaada beledweyne oo webila liinti inta lagu qaadahay cinabka mayba lagu qaada inta lagu qaadahay oo xamar liin qaadahay magaalooyinka walaawiin dhoofiyaas mayba kumada liinta oo kale hadduu beledweyne yaa aan dhoofiyahayta cinabka waybaan dhoofiyahayte xamar yaa aan dhoofiyahayta malabka waybaan dhoofiyahaytee beledweyne boosaaso ilaa magaalooyinka xeebole yawaan dhoofihayd xamarna inka badan yawaan dhoofihayd ilaa baydhawya aan dhoofihayd subaga oo yaana ilaa hergeysa layn dhoofiyaa isku jar oo dad far badanoo hergeysaa ku dalbadeen dalabaade oo dad oo wakiila intan roogano oo la dhoofiyaa isku jar ad alxamdulilah magaaladan wayba la arag hore boqolkiiba siyeetun mase boqolkiiba toddobaatun yaaba iska falan miilinku baahantaaba wala korinku baahantaba banaqdayn badeecada ama raashin ama maylaraay ama sheeyaal weyno hadda magaalada caasimadda lagu sheeno oo kale markii lagu reeba waxyaabaha daruuriga yeebaba waldhoofiyaas yeeba iska falan alxamdulilah
maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool waxa uu sidoo kale magaalada tiyeeglow ka hirgeliyey kawaan hilibka lagu iibiyo oo dhagax laga dhisay kaasi oo leh goobo u gaar ah dumarka khudaarta iibiya kawaankan wuxuu leeyahay albaabo u gaar ah oo aysan ka soo gudbi karin eeyaha iyo bisadaha xilliyada habeenkii kuwaasi oo laga yaabo inay aadanaha u soo gudbiyaan cudurro halis ah ganacsatada hilibka ayaa aad ugu ammaanay wilaayada islaamiga ah ee bakool dhismaha kawaankan cusub oo ay sheegeen inaysan horay u haysan mid la mid ah
eed iyo eed haddaa sharafleyin kawaan arday eed sharfanaanindhasi weliyadaanindhasti ilaahay khayr hasi lamirtood oo arday ka baawur walgor ilbaaba laalayin alxamdulilah eed iyo eeda fayli makulaalo magalaas dugaag magalaw eey magalaw walkalaw may argaaw daaqadoos hirinyin maasha allah balballa oo arday gudaar iyo hilib laka iibiyaaw
qaabka kawaanka loo dhisay bal ka waran awal hore sidaad u iibin jirteen iyo miisaskiin maanta siday yihiin awal hore miis oo bannaan yaalo gada jarni araadaan haybuuba jartay hadda geek wal hanaybuuba male kawaan laamahan liishaysa ka gadadohayn miisas hadda ka ganacsaan miisas oo mutaleela saaran oo la dhaga kora arday sakastib arday geeka wal kawaanka jaran had meeka alaw geed arday kawaanka gudaashay meeka koobnyaa qiib arday gudaara laka gada qiibna arday hilib laka gada iyada anfeeliyin ha weliyadan indhasti sidoo kale wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay magaalada tiyeeglow ka hirgelisay goob ay wax ku soo saaraan farsamayaqaanada maacuunta ama soomaalidu u taqaano tumaasha ee soo saara maacuunta qaybaheeda kala duwan sida digsiyada qaandooyinka burjukooyinka masaaraha iyo yaambooyinka kuwaasi oo faa'iidooyin badan u leh qaybaha kala duwan ee bulshada
waa dhuwahay waa salaamantihiin xaruntan waxaa waaye hoolka farsamada haa farsamada ayaa walaayada u dhistay adiga waxaa la dhisay adiga muddo oo hadda laga joogo laba sano ay dhisan tahay waana ku maxadinayna walaayada kor allaha ka dhigo waxaa waaye markii hore qalabkii oo lagu shaqeeyo dushaan ku qaadan jirnay xaafadaha dadkaa geysan jirnay calaabaana laga hadi jiray waa iska qabsi badanaa ka jiri laakiin hadda alxamdulilah ilaahay ku maxadsan hadda meeshaana lagu xirtaa qofba wixiis walaayada waa maxadsan tahay marka saas waay meeshaan fiican tahay hadda alxamdulilah roob hadduu yimaado waa laska fadhinaa lagama istaagayo awal hor waa la ordi jiri haa geedaha hoostooda qurac hoostiisaa la fadhiisan jiri roob hadduu imaadana waa la kala yaaci jir haa alaabta waa qoyi jirtay marka waxaa waaye hadda waa intii oo dhan waa waa laga reystay hadda intaas o dhan waa laga reystay meeqa qofood oo farsamo yaqaano ah ayaa halkan ka shaqaysta marka ka shaqaysa toban toban farsamo yaqaana ku shaqaysa marka waxyaabaha aad soo saartaan maxaa ka mid ah halkeese la geeyaa qalabkiinan aad soo saartaan waxaa ka mid ah tooreydi faash yaambo iyo midinaageed qurmoodhinki iyo aqabo kala duwan oo farsamada ka mid ah oo hadda inta lagu soo koobi karin lagu soo sameeya meeshaan waxaa la geeyaa gudo ceelgaras madda biyooley intaas dhan maalintii suuq ay tahay waa la geeyaa inta maalinta asniinta tahayna tiyeeglowa marka farsamadiina muhiimadda ay u leedahay bulshada bal ka waran farsamadii muhiimadda ay u leedahay waa muhiimad aad iyo aad u weyn waa beerihii beeraha la-aantayna ma shaqeeyanayaan waxaa waaye ayagaa lagu fala ayagaa lagu abuura ayagaa lagu gooya ayagoo lagu ooda marka saas waa beeraha beeraha iska dhaafa adduunkan dhan bir la-aanteeda ma shaqaynaysa magaalada aad waxtara u leenahay waxaa soo saaran adiga sida hadda aniga aan kuu sheegay tooriyaashii ay qaataan faashishkii ay qaataan yaaboodhinki kawaawodhinki midinaaqyadii kuwa oo midoodhinka ayagaaba kalah kuwa qaar kawaanleywa geela geel iyo waxaasa lagu bireeya qaarna maqaydayda waxa ku samaysa marka waxaa waaye intaas waa bulshada marka ma dareensan yihiin muhiimadda iyo shaqada aada u haysaan mise waa soomaalida waxaan arki jiray badankeed inay dadka ku faquuqaan farsamada ma bulshada horta zamankaro jaahiligii ma ogiyi laakiinse hadda wax walba waa la qabsadeen aad iyo aad bay u fahamsan yihiin n farsamadan nabi daawid hataa ay soo tumi jiri oo laga soo gaari oo waxaa waaye filaaraha iyo gamuudhinkan iyo dabaantan la tuuray iyo seeftan iyo waramadan waxaas dhan adiga lagu samayn jiri waa la ogyahay wax laga maarmo ma aha farsamo waa shaqo wa qabiilna ma aha waa shaqo wa dadka marka ka shaqaysanayo waa dad qabaa'il kala duwan ah qabaa'il kala duwan wa ciddii ay doorato waa ku shaqayn kartaa haa ciddii oo barashadeeda rabtana waa la soo dhaweynaa waa la bara marka hadda birtaan hadda oo dabka ku jirta oo kale maxay tahay birtaan waxaa waaye tooriya laga rabaa dadka maxaa tiri tooriya u yaqaanaan dadka raxweyntan ballaaway u yaqaanaan waxaa laga samayn rabaa ayadoo laba afla ah ayadoo hal afla ah teh midda hadda ku jirta tooriya laga rabaa waa ayada oo farsamadii ku socoto wa weli lama jarin waa ku socotaa hoosha dadka tobanka qof ah ee meesha jooga ma qof waliba keligiisa ma u shaqaystaa mise waa sharikad isku xiran aad tihiin oo si wadajir a u shaqaysataan maya keli keliya loo shaqaystaa qof waliba shakhsigiisaa u shaqaystaa qof oo isku xiran oo wax isku darsadii ma jiraan nin walba farsamadiis waa wixii asiga ou bartiyuu ku shaqaystaa marka farsamada in la barto oo sidaan qofka noloshiisa u maareeyo iyo ganacsi yaa fiican farsamada waxa ka wanaagsan maaba jiraan ganacsigan waxawaay sidiisaba ee, marna waa ku khasaari kartaa marna waa ku faa'iidi kartaa mar mar walba meesha adig joogtaa dhibka dhici kara waa ka tegi kartaa waxay dhanaa ka ordi kartaa laakiin farsamada maskaxda ay kugu jirtaa meeshii rabtaa ugu shaqaysan kartaa beled iyo baadiye meeshii adiga tagdid waa ugu shaqaysan kartaa saas waa marka saasay ku kala duwan yihiin faa'iid ahaan oo kale qofka marka farsamayaqaanka ah maalintii meequu soo saari karaa oo lacag ah maalintii waxaa soo saari kara adiga ninba dadku ay kala shaqo badan yihiin qaar adiga toban iyo shan doolar qaar labaatan doolar qaar labaatan iyo shan qaar s- dadkii u shaqo badan soddon camal Marka waxaa ku jira marka soddonka qa- berihii wixii aa ku jiro wixii soofihii wixiyaa ku jira soddonkaas eh, waxaa ku jira dhuxushiyaa ku jirta soofihiyaa ku jira shaqaalihiyaa ku jira een, bertiyaa ku jirto sidoo kale horumarada ay tiyeglow ku tallaabsatay waxaa ka mid ah inay leedahay laba cisbitaal oo mid ka mid ah ay hirgeliyeen dhallinyaro aqoon-yahano ah oo u dhalatay magaaladaasi taa oo muujinaysa in iskutashi iyo isku filnaan ay higsanayaan dadka reer tiyeglow agaasimaha cisbitaalkan ayaan xaafiiskiisa ku booqanay bismillaah ee, waa mahadsantihiin bahda saxaafadda ee idaacadda islaamiga ee andalus ee, waan dhowahay maasha allah Een, magacayga waa siciid maxamed ibraahim um, aa agaasimaha guud ee isbitaalka tielo specialis hospital barnaamijkan waxaa nagu dhaliyey inaan aas-aasno anagoo dhallinyaraa Een, dareenkan waxaana geliyey in maamooyin sababahan u aas-aasnay oo aan dareenkana geliyay waxay ahayd in- in deegaankii aan wax u baranay oo tiye- oo aan u dhalanay oo tiyeglow ah ee kaysas badan ay wadooyinka ugu rafaadeen oo sida maamooyin oo cunugoodii ayaga ay isku rafaadeen oo isku dhinteen in balweyne loo qaado xamar loo qaado baydhabo loo qaado marka waa u adkaysan weynay anigoo oo dhalinyaro ah waxaan ku fikirnay niyow bal deegaankii iyo nawaaxigiisa in aan xaalad caafimaad aan u sameyno Een, marka waxaan noqonay in tashano Een, ilaahay amarkii iyo ilaahay qudradiis waxaa aan helnay in qalabkii iyo wixii aan habayno alxamdulilah isbitaalku waa uu fadhiyaa Een, waxaa kalaa jiro een, dadka oo maxay ahayd baadiyaha waxaan maanta ugu faa'iidaysanayaa inay ay ay kusoo xirmaan isbitaalka iyago ugu baqan kharash qof walba wixii uu heli karo waa laga qaadaa wixii adee haddii asba waxba aan haynana dee waa loo adeegayo waxaa waaye een, badbaadidaas dan nooga jirto Ee, inaan dadka ay badbaadaan ilmihii ay badbaadaan qofkii uu badbaado dan aa nooga jirta Een, marka qarash qofkii haayo intaan baan haya hadduu uu yiraahdo waa ka qaadnaa dad badan oo aan saas oo aan samaynay aa jiro oo qaliina aan samaynay oo firia aan samaynay Ee, haddana waxaan ma- idaacadda maanta aan ugu faa'iidaysanayay waxay tahay qof allaale qofkii aan waxba haynin oo intuu baadi ku dhiman lahaa oo cudurkaas u dhiman lahaa amase ee, u dhiman lahaa wax qarash la-aan u dhiman lahaa waxaan aan garawsanay in walaalaheen aan ugu deeqno wixii aasi karaankiisa aan ka qaadno intii kalena waxaa waaye aan hooshi uga qabanno mar walba waxaan soo dhaweyneynaa een, een, badbaadada een, bulshada degmadan waa degmo baaxad weyn waxaan u malaynayaa degmada bakool ugu tuulo badan inay tahay degmooyinka ugu tuulooyinka badan ee soomaaliya ayay ka mid tahay tiyeglow Een, waxaan u malaynayaa ilaa iyo ku dhowaad laba boqol tuulo inay hoos imaato
Ee, isbitaalka qaybaha uu ka kooban yahay oo kale bal ka waran Ee, isbitaalku wuxuu ka kooban yahay dhowr waad ama dhowr qol wuxuu ka kooban yahay horta oo qa- qolka obd-ga mise qolka dhakhtarka uu fadhiisto dhakhtarka wuxuu qabanayaa afarta cudur oo laisku dhahaayo cudurada guud iyo qaliinadooda waaye Een, waxaa kale uu qabanayaa waxay leedahay qeyb oo umulisooyin u buuxdo qalabkeedana uu dhammaystiran yahay ee shaybaar qalabkiisa u dhammaystiran yahay bicomistrio c b c iyo hormoonadooda iyo qalabkii oo hormoonada lagu baari lahaa iyo inoo yaalaan Ee, waxaa jiro saaladii oo ayadana qalabkeeda ay u dhammaystiran yihiin way inoo taala itrason compuutera yaalo raajaa taalo farmasi oo qalabkeeda iyo daawadeeda u dhammaystirantaa taalo adeegii oo banaanka ahaa haddii qof emergency ah lasoo sheego xilli dambe ee baadiyaha lagu soo sheego ambalaas ay noo taalo oo ambalaaska ay soo qaadayso waa marka isbitaal dhamaystiran inta ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى